kulan waxaa la iclaamiyey inuu dhaco beri oo waa kulan waxawaaye beeneed waa kulan madulood waa kulan iska wada tashi ma ahan yani dhibaatooyinkabaata orama jiraan waxaana rajaynaynaa inuu beri dhacyo sida rajada weynka qabno lagu balansanaayo waxay ahayd saas waana kulan is-afin iyo wada heshiin iyagoo daafurka waay kulan hore isku imaanayana waay ka beel ahaan ayuu u dhacayaa baa tidhi marka maxaa xilligan ku soo beegay oo ay beeshu ka tashanaysaa beeshu waxay ka tashanaysaa waa laysu soo daldaray daba wax kala tirsanaya in la iscafiyo cafis guud la iscafiyo oo dhammaantood ay isku yimaadiin hadday duq leeyihiin iyo hadday duub leeyihiin hadday aqoon-yahan leeyihiin sidaasay ujeedadu
wa waa gartay marka hadda cusbo gaaray xurinayaan ma jiraan waxay ka hadlayaan midnimadoora iyo dadnimadoora wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in kulankani aad ujeedooyin gaar ah iyo xilliga lagu soo beegay iyo sababo dhinaca siyaasadda uu ku leeyahay oo arrintan beeleed ay meesheeda tahay waxaa sheega waxaa sidoo meela la wareegeysanaya ilma dhidhidna hor imaan lahayn maa lagasoo dara ma garanayo anigu oo fasiraad xun ka bixinaya waa maqlaya laakiin ma jaraan sida uu yahay oo ku sugan yahay oo runbu sidaan ku sheegaya waayo sida ay sheegayaano siday dad uga unguraysanayaan oo balaayo ay faasinayaan waayo waa beentoor hataa shir siyaasadeed maaha shir siyaasadeed waa la qabsan karaa laakiin hadda kor maaha
marka wax siyaasado lukuma laha ayaa tidhi wax siyaasadu lukuma leh waa dad yani mudrooda oo magacooda ku waramaaya oo ayagu isu imaanaya oo midnimadooda ka hadlaaya oo taladooda ayaga qusayso ugaarka hor cidu dhegeensharka kulayn ka hadlaawaay waa gartay laakiin muxidiin xasan afrax wadanku dawlad buu leeyahay kulamada noocaasi oo kale ahna waa kulamo aad u waaweyn oo in laga warqaba ammaanka dhinacii dawladda wax ogolaasho ah oo aad ka haysataan haba yaraatee dawlada wax dhibaatada nagama dhexeeyaan dawlada waa dawladayni wax dhibaatada kama jiraan in hadee beela waramaan ku waxay rabaan isweydiistaanna wax hadda cusubaan dhulka xurinayna ma ahan wax darka ka jira waay annaguna wax gaaro ciqaab gaaro anaga dhoogaaro ku ogaaban jirto laakiin wax ay dhinaca dawladda ay kala socdaan inta aada og tahay wallahi cidnu cidnua hadda laga qarinaayo asaga kugu shaacinayo kuu sheegaaba waayaba baraysi waaye shir yani iscafi waaye shir qaraabo waaye oo la isku imaanaayo shir soomaaliyeenna waa iska noqon imaan kariyaa laakiin hadda maahan karo maaha waxaa jirta in dhinaca dawladda isyaramaandhaaf uu idinka dhexeeyo taasi ka waran maya wax mastaandhaaf haba yaraate nagama dhexeeyaan haba yaraate ma naga dhexeeyaan wararka qaar ayaa sheegaya in mas-uuliyiin dhinaca dawladda ah aanay ku qanacsanayn kulankaasi oo aad heybtiina la wada wadaago marka sidee looga gadayaa mas-uuliyiinta dawladda oo qaarkood ay xildhibaano yihiin mas-uuliyiin dawladeedo amba xildhibaana amba wasiir ah oo wax ka qabta arrinta iyo iska qabsi ka jaraa ma jiraan ka hadla mayno dadka faacayaan farikudriyo iyo dadka suuqa joogo cid walba si uga hunguriysta ma ka hadlayno waxyaaba ay meelaha faafinayaan oo warmatashiirka kama hadlayno kuwaas weligoodna waa jireen waana jiri doonaan laakiin dawladda wax khilaafa oo ka dhexeeya ayagii beeshaan ma jiraan marka kuwaas aad kuwaas aad beesha uguugana waay weliba kuwaas aad sheegaysa kuwaas aad sheegaysa beesha een gogosha u taallo ma ka mid yihiin kuwaas beesha magacahaan waa ka mid waana imaanayaan hadday ay qabaan hadday rabaan waa iska maqnaanayaan waa dadan cidna howludrin gurigura hataan ku filnayn waxaa meelaha ku fadhi kudiriraan laakiin muxudiin fadhi kudirirka waxaad moodaa mararka qaar in waxyaabaha ay ka hadlayaan ama ay ku diidan yihiin ay sababaynayaan marka taas haddaan ka soo gudubno yaa ku marti qaadeen marka laga reeba dhaqanka oo ka soo qaybgelaya dhaqankaan ku marti qaadnaa anagu kushar dhaqan waaye dadka kale kama xirno waa imaan karaan waay waxa looga hadlaaho loogagu leeyahay waxawaaye dhaqan wanaag waaye iyo sidaan ummadda kaleentood maaragtaan looga dhexeeyo wanaag maaragtay sidirsiisi iyo qaraabanimo intaas kaliya waaye dadka kale ka mamnuuc maahan waxaan leenahay ganacsataa joogta dhaqamaa jooga dumaraa jooga dhalinyaraa joogta aqoonyahanaa joogta siyaasiyiinaa joogta kulli waa imaan kara waxaasoo dhama beeshay ka baxaan dadkaas waa ay ka beeshaye beeshu ayaka ma aha
muddo intee leeg ayuu soconayaa nin kastoo siyaasiga waa isagaa cidda ah ee ciddii siyaasiga ma aha macnaha waxaan kaaga wadaa yaa yaa kalo imaanaya jiri hadday yimaadeen beeshay beeshay kamid yihiin mugaad waxa kaloo isticmaal isticmaali karaan oo iyagu leeyihiin oo gaara ma jiraan laakiin miyaanay ka habbooneen in aan een, carab kutaag aanu ka dhicin oo een, iyadoo la midaysan yahay u- kulankaasi uu qabsoomo sida hadda een, qaarkood aad leedahay fadhi kudiraday ka hadlaan adiga dadan qof ku tirsanayn marka jirta dad kale la nooloo iska socda oon qof ku tirsanayn nuucaasa marka hadlayno laakiin dadka dadka loo yaqaano oo waxa madaxaa laga hogaamiyaa in loo yaqaano wax dhibaato oo kama dhexeeyaan Eh, dawladda wax dhibaato oo nagama dhexeeyaan rayn rayn weliba waa dadka madluud weliba waa gogoshin dawladda habarteero ay idaa dhashada dawladda dhan wax dhibaato ah ma jiraan wax laga qabo codaduna ma jiraan in lala shaqeeya maahane cid ka hortimidna ma jiraan wixii hadda la xulinaayo gaar waa intaan mogaha laakiin inta ogay wanaag waay W- wa- waa gartay muddo intee leeg buu soconayaa
waa bilow ay bilow intuu uu sii soco doono dadkii isu yimaada go-aan ka qaado doona oy duubabka ugu sarreeyaan ayagaana iskale muhiimada ugu horeysa shirkaba marka tirada ergada ka qaybgelaysa ma la iclaamiyey ergama hadda waa bilow shirku waa bilow waa uu sii balan doonta hadda laakiin wuu yaryahay wax weyn maaha hadda waa bilowa shirkan shir bilaaba waay waqti aad ugu tala gasheen in uu soconayo bilow iyo dhammaad walahi wuxuu qaadan karaa sanad baa qaadan karaa dowra dad baa wax ka dhexeeya waayo gudaha iyo dibadda jira oo la rabo in la isku salo dadka oo dadka haddii iyagu ay isqanciyaan oo iyagu iscafiyaan ayay waxu tiri karaan soomaalinimada xataa
waa tahay waxu tiri karaan hadday iyagu isku xoreen cid kalena xumutay karaan wax nagu kordhin karaan cid kaleento marka inay dadkan midnimadada la rabo ay soo noqoto oo rab isku fiqasigiisa u baabao oo dadka dhamo gacmaha isqabsado soomaalidu ay saas nooga dayata saasaan rabnaba annaga oo soomaalinimo la helo